أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan walaalaha muslimiinta ah eena dhegaysanaya meel kastood joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee baay oo heshiis kala dhex dhigtay beelo walaala ah oo madmadow uu ka dhexeeyey bayaan laga soo saaray kulankaasi heshiisiinta ah iyo mas-uuliyiin ka hadlay faafreebka ayaad ku dhegaysan doonta qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah maamulka murtadiinta gobolka banaadir oo weli wadadhaca iyo boobka dhulka dadka danyarta ah xilli reer muqdisho ay la kulmayaan dhibaatooyin badan wararkii ugu dambeeyey ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan dilalka ka dhanka ah soomaalida maraykanka oo sii kordhaya xilli doorashooyinka waddankaasina ay soo dhowaadeen wararkii ugu dambeeyey iyo dhibaatooyinka soomaalida ku haysta qurbaha ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah qodobadeena kale dhegaysta waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee wilaayaadka islaamiga ah iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyadoo sidoo kalena barnaamijka ay ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka iskacaabinta ah ee duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonnaa suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaaya dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisabaaad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku hormari doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta oo alaab aan ku soo qaadanno qodobada iyo dhacdooyinka ugu waaweyn gudaha dalka iyo dibaddiisa maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa isugu yeeraa milatariga waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee hiilweyne oo ah xero ku taala duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan waddada xiriirisa muqdisho iyo balcad madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jirta khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqayntaasi shabeellada dhexe qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka gololey ee duleedka degmada balcad ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku socdaalayay qaraxa ayaa waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaana ay mujaahidiintu soo khaniimaysteen qori iyo boosh laga furtay murtadiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay gudaha xabsi ku yaal mandiqadda volgograd ee dalka ruushka weerarka waxaa fuliyey afar maxbuus kuwaasi oo ku hubaysnaa toorey iyadoo sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ay muujinayaan maxaabiis iyo askari dhimasho iyo dhaawac noqday dowladda ruushka si rasmi ah ugama hadlin dhacdadan balse ilawareedyo ayaa sheegaya in weerarka ay fuliyeen maxaabiista lagu dilay taliyihii haystay saldhigga la weeraray xabsigan ayaa waxaa ku xirnaa dad gaaraya kun iyo laba boqol wuxuuna ahaa mid si aad ah loo ilaaliyo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dilalka ka dhanka soomaalida maraykanka oo sii kordhaya xilli doorashooyinka waddankaasi ay soo dhowaadeen waqooyiga qaaradda ameerika waxaa ku sii badanaya beegsiga lagu hayo dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku jooga qaab qaxootinimada ah wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo burcad ameerikaan ah ay toogasho ku dileen nin soomaali ah oo deganaa magaalada umaaha ee gobolka nebraska goobjoogayaal ayaa sheegay in rag hubaysan ay toogteen nin oday ah oo lagu magacaabi jiray mursal jaamac kooxaha hubaysan ayaa ninka soomaaliga ah oo lixdan iyo afar sano jir ahaa rasaas kala dhacay qeybaha sare ee jirka waxayna ka qaateen gaari nooca raaxada ah oo uu watay saraakiisha booliska gobolka nebraska ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen kooxihii dilka geystay iyo lacago kumanaan kun doolar oo ay ka dhaceen ninka soomaaliga ah ee lagu magacaabi jiray mursal jaamac jaaliyadda soomaalida maraykanka ayaa baqdin ka qabta in ay la kulmaan weeraro hanaan cunsuriyadeed u abaabulan mar walba oo ay soo dhowaadaan doorashooyinka madaxtinimada maraykanka ay dadka soo galootiga ah la kulmaan weeraro faquuq ah tobannaan ruux oo soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa lagu dilay dalalka kanada iyo maraykanka oo dhaca mandiqadda waqooyiga qaaradda ameerika markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dad danyar ah oo ka cabanaya boob uu wado guddoomiyaha dharkenley boobka dhuleed ee ay wadaan madaxda iyo maleeshiyada murtadiinta ee ka socda magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraya waxayna markan ka soo yeertay dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada dherkenley ee gobolka banaadir qoysaskan oo u badan kuwa danyar ah ayaa sheegay in guddoomiyaha maamulka ridada ee gobolka banaadir ugu magacaaban murtadi yuusuf xundubey uu amar ku bixiyey in la dumiyo guryahooda waxay warbaahinta u sheegeen in guryahan ay yihiin kuwa ay shakhsi u leeyihiin qaarkoodna ay dhisan yihiin ku dhowaad nusqarni waxayna guddoomiyaha murtadiinta ugu magacaaban degmadaasina uu maleeshiya u soo diray kuwaasi oo guryahooda u aasteeyey dumin waxay tana qayb ka tahay dhulboobka xooggan ee ka socda magaalada muqdisho kuwaasi oo ay ku kacayaan madax murtadiin ah waxaana dhulboobkan uu isugu jiraa mid lagula kacayo dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo ka taagnayd baraha bulshada aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan wilaayada baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa guddi xalina u dirtay beelaha dabare iyo tuni geelwaay oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada baay beelahan ayaa isku haystay dad uu xilfi kala dhexeeyey muddo kulamo wadatashi iyo waraysiyo ay socdeen kadib wilaayada islaamiga ee baay ayaa xal ka gaartay arrintaasi kadib markii ay u bandhigtay shareecada islaamka ugu horreyn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa bayaankii ka soo baxay kulankaasi oo madashaas uu ka akhriyey naqiibka golaha nuqabada wilaayada baay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ujeedo caddeyn go-aan laga soo saaray dad ay isku haysteen labada beelood oo walaalaha ah kuwaas oo kale ah beesha tuni geelwaay iyo beesha dabare lix iyo tobankii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxay walaayada islaamiga ah ee bay guddi u saartay xalka gaarista khilaaf dadeed kaas oo u dhexeeyay labada beelood oo walaalaha ah kuwaas oo kale ah beesha tuni geelwaay iyo beesha dabare wadahadal iyo gorfeen waraysi iyo baaris xeel dheer kadib guddigu wuxuu go-aan ka gaaray isqabqabsigii beelahan aan kor ku soo sheegnay go-aankaas oo u dhacay sidan soo socota go-aanka guddiga dadka laysku haysto oo magacyadooda kala yihiin kow xasan weedow cali labo bita maamow cibdiyow saddex caliyow kuusha maamow afar beensal caley dooyey shan mallow bita maamow lix maday bita maamow toddobo maxamed weedow cali sideed ibraahim weedow cali sagaal kuulow shaambur cusmaaney toban cabdi kuulow shaambur kow iyo toban sheekh gaab kuulow shaambur laba iyo toban ibraahim boobow cali saddex iyo toban cabdi xumow cusmaaney afar iyo toban ibraahim xumow cusmaaney shan iyo toban ibraahim xasan cusmaaney lix iyo toban mucalim yaro kuusha maamow toddoba iyo toban boorow caley dooyay siddeed iyo toban eenow bita maamow inay dhaqan ahaan iyo xilfi ahaanba ay yihiin dabare inay dhib iyo dheefba ay la qaybsanayaan dabare in la joojiyo isqabqabsiga go-aanka kadib ciddii xilfi galaysa go-aanka gaariddeeda waxaa leh odayaasha dhaqanka ee labada beelood oo walaayadana ay ku waafaqdo in loo hoggaansamo go-aanka guddiga fiiro gaar ah go-aankan waxaa ku waafaqay guddiga wilaayada islaamiga ah ee baay oo wakiil ka ah xarakada shabaabulmujaahidiin saxiixa odayaasha labada beelood beesha tuni geelwaay kow malaaq xuseen cismaan dhaayow labo xasanow eenow yarow saddex yarow owliyo afar garaar madyorow maamow shan cabdiyow bogsiyow mad ibriin beesha dabare kow ugaas aadan daaro xasan labo maxamed nuur cali nuur saddex ibraahim xuseen caymooy afar caliyow aadan xasan shan madnuur madyare borow saxiixa guddiga kow malaaq cabdirasaaq macalin xasan labo ugaas ibraahim mad isaaq saddex malaaq sheekh nuurow maadey saxiixa wilaayada wabilaahi towfiiq waa tahay markana codadka aad maqli doontaan waa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha tuni بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله الرحمن أولا إلهي مهدي عليه تبارك وتعالى عليه نعموين كان فرع بدن نسي yang mahadnagaana bacd alxamdulilaah intaas ka bacdama yang mahadnagaane een, odayaashii walaayadii een, iyo saraakiintii oo insha allahu eh, dhaxdaana ka jireen masaaladii sababtee insha allahu een, dhaxdaana aan ka jireen ose khayrna ninka dhammaayeen warkii oo ka qanacsanna lamada jaanib jasaakum allahu khayran hasiinlana arrimooyinkiinisu guud ahaan isla gaadani se hadda insha allahu een, eh, amiirkani dul akriyay warqada iyo bahayti intaas ka bacda insha allahu raxmaan mayka darafada yar een saada deegaamada iyo een mayla raayo isu isku qabsiga dadka een suguud bani aadankan aan dareemhana ama suguud mayla raayo isu bulshooyinka maylaha aramadaasay ini jihaadkii suguud aan dhaabamaas yaa aaminsana maylaha aramadaasna suguud ini lahangaabi harakada iyo mayla raayo isu walaayaadkana insha allahu aramadaas silan oo ka afjara lahay ama deegan haddii nagada haddii nagada insha allahu raxmaan een haddii dad nagada intaas insha allahu raxmaan yaa rafadi may kale insha allahu raxmaan ka dareey een ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aan shay lanin bandhigi may la raayo isu masaalada iyo een ka ganacsanna shay haddii una xildheeri iyo ama una ka gabna ma ee madi insha allahu raxmaan intaas iyo ka gaabsade wabilaahi towfiiq إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخياري آه، تاشي مرخربو أرنتي سأوريكتي أرنتي أقولي نانا مصلحاشي si walaayada oo si islaamnimo muslimnimo diinta ilaahay wali nagu xukumi nagu maslahaashii walaalayaa kanaaw sidiioo walaalaan agna wal dhib a kala dhareenaw ka jara male una meeshii hortaba hilfa aaw kuna awow kuna awowhiyo naqani haakana wal kale inta ka jara male una isow sidiioo walaalaan agna qaraabada inayna goosho ma ag diinta banunoo ka shaagi sidiioo qaraabaan agna waanana kafeyna alxamdulilah nabad iyo fiyaawanoo ka qabna qalbahumo kale quusumo kale maga qabna diinta islaamka geyna naga maslahaasha dhib kale jara male meeshii una aawkuna awowkuna hilfaa la galiya unana hortaba agooni haakana agna wabilaahi towfiiq adduunyada wal un hor bahan dayrin aan aragne horleynan jiray la aragay laatan geegi ilaahay amaade hadda tanga roog waana tan sidii maamulka yoonay harakada ninka ni maslahaytilay maslahadii qaadani ogolna ilaa ma un hor aan aragne horleynan jirtay hadda dad oo lankoon hayne balaan aan hayne balaani qablaleyn aan hayne magal ee oo qabiil ee liska haysada laleey geega argahayn anna sagaalunga koog jira horma aragn ila horleynan jirti maldeere maalintoole maldeera hadda sharag leylka maamuli maadigeeg hisma eh sharagna lan diida uma jira markana waxaan idiin soo gudbin doonaa dhanka iyo odayaasha beesha dabare oo iyaguna hadalladan kookooban kulankaasi dhammaadkiisa ka jeediyey بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي ومحدثن arintay dhowr maalmood aan fadhiini ilaahaynu gebagabaashi sida qiimaha le nu dharagalenoo dadkii walaayadiisan u dirtay oo guddii masalahda agwaheen ilaahayga maxasan insha allah si faylan oo ka dhammaatay dadkii la iska heshidiinna insha allahu sida shareecada tilmaan kartii oo loon xukumi sidii onan qaadanay wal al wali isaga bahay shirka agna diyaaran agna insha allahu iyadana aan isku waafaqnay alxamdulilah wal dhibaato agsaga nagadan insha allahu ilaahay mana tusamanasa jarfida sidii macnaha gudda masaalahada loon xukumi oon qaadan xukunkaag baaqina fariintii beele isaashiday ma agyaana in walaalnimada hortaba walaala ogyaheen walaalnimadii la xoojisa isqababsiga intoo ka dhammaaday cuur xaranaan iyo wanaag in arintii laga dhammaashay in loon qaadada caloolxumo dambe iyo war dambe insaan naganaya sidii walaalin hortaba loon ogyah in loon ogaado insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wcalayhi wasaxbi wasalam insha allahu tacaala kolley sida maqlaystaano wali khalaaf aqoojari dhanka reer tuni iyo reer dawra ilaahay idinkaas ma sogaataan in maalintay khalaafkiiyo gohyo dhammaadi insha allahu tacaala meewane lamada walseeshid aragta meewane walka dhahoshida walsqabsada insha allah walaayadayna allah barakaashe islaamkan gacantiis kor allah gaweela maadaama wal awley wansaaq musuq maalintay jari ilaahay idinkaas intoo ka dhammaadi wal dhibaato ag kolley horeyba meewane dabra iyo tunita digla horeyba isla ogyahan islaam isla ogyahan kadibna digilba isla ogyahan wal dhibaato ag teegunimid laakiin weli soo tufaaho galiga insha allahu tacaala maalintayga dhammaada ilahay idinkaas insha allah haddii beesha dabarra aad tihiin adinka go-aankan si duuduuba u qaadata si duuduub aan u qaadan waan ka faraxsan eed aan ka faraxsan meewane dad walaalayaalkan ay qalbana humaa iska jarayba dhammaati eed aan ka faraxsan insha allahu taala in arrintii arrinta dhammaata intii juhda ka beestay meelihi hor jazaahu allahu khayr aljazaa walaayadii iyo wakiilanka agi sheekh xamse abu jacfar meebalina jazaahu allahu khayr aljazaa guddi oon hogaamiskadi iyo masaalahada agu hinmeblina jazaahu lahu aljaza ilaah siin barakaashi gocaanka maadaama aysan gooystan wanaag ka dhaladi insha allahu taala meblina wali damboosho qabiilada agyana wali suhtufaa galmeemana sharci boo yaala ilaah idinkaas in sida lagu kala baxe wanaagayna dara ilaah idinka insha allah waa hagaag markana codka aad maqli doontaan waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar oo kelimadan dardaaranka ah gebagabadii kulankaasi ka jeediyey yaquulu lahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wayaquulu subxaanah inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum waataquu allaha lacallakum turxamuun marka ugu horraysa allah subxaanah wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa na siiyey nicmooyinkiisa faraha badan leh aanan soo koobi karin intaas kadib walaalayaal go-aanka waa kan ugaaska uu noo akhriyey waxaad la socotaan beriyahan mashquul iyo shaqo in lagu jiray dowradii hore kadib wadahadal iyo niqaash iyo dood dheer ayaa meeshan ka dhacday guddigaas ayaana hogaaminayo arrintaasi daadi'inayay dadkan ayaa la isku haystay meesha fadhiya labadan beeloodoo walaalo aha ah ayuuna u dhaxeeyey isqabqabsiga ishaysigaas inta badan yacnii dadku waxay isku haysan jireen xoolo iyo dhul iyo waxyaabo la mid ah laakiin maanta waxaa dhacday oo jirtay in dad la isku haysto yacni waxaan dhacaynina inta badan ma jiraanba wax badanaa la arkaa oo dhaco xalkoodii haddii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala loo celiyana waa uu fududaanaya ilaahay waxaan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala in xalkii uu noo fududeeyey anaga oo tix raacayno shareecada islaamka maxaa waafaqsan ama say tahay oo dadkan lagu xallin karaa allah ayaan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala intaana waafajiyey intaa kadib ikhwaanii hadalkayga waa koobaya insha allahu tacaala waxaanu ku soo koobayaa anagu maadaama aanu nahay dad muslimiin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala diinulislaam noo doortay waajibaad ayaana saaran gaar ahaan dadka hogaanka ah oo reeraha dhaqanka macnaha reeraha hogaanka u ah iyo mas-uuliyiinta si guud ahaaneedba waajibaad iyo taklifo gaara ayaa saaran muslimiinta si guud ahaaneed waajibaadka saaran waa ay fara badan yihiinoo laakiin hadda waxaan ugu gon leeyahay gaalo ayaan ugu soo duushay oo dhulkeennii qabsaday aniga oo dad isku haysana oo dhul isku haysana oo adduunyo iyo wax liito isku haysana ayaa dalkeennii la qaatay anagaa isku mashquulsan dalkiina waa la inaga qaatay anagaa isku mashquulsan ummaddeennii diinta ayaa laga saarayaa anagana waa isku mashquulsannahay dadna anagayna ugu mashquulsan yihiin sidii dadnimadeena ay meesha ugu saari lahaayeen oo karaamadeena ay ugu ciyaari lahaayeen diinka ay nooga saari lahaayeen dhulkeennana ay u boobi lahaayeen oo ula wareegi lahaayeen qadiyadaa waxaa loo baahan yahay dadkii odayaasha ahaa oo ummadda horjoogyaasheedii ahaa oo ugu waaweynaa odayaasheedii ahaa hogaankeedii ahaa inay ku buraaragaan lianna waxaan hogaanka uusan fahansanayn ama sheekhu uusan fahansanayn dadka kale inay fahamaan ama ay ka dhiidhiyaan waa ay fog tahay waxaa loo baahan yahay marka dadka odayaasha ah oo hogaanka dhaqanka ah oo nuqabada walaayaadka ah inay u kacaan sidii ummaddan loo xorayn lahaa intaadan dhul u raadinin dad badsina aadan raadinin waxaa ka horreeya ummaddan diinkeeda inaad u badbaadiso ayaa ka horraysa qof kasta waajib ayaa ka saaran ha loo istaago gaalka sidii dhulkan lagaga dafcin lahaa qadiyadaasi ha lagu buraarugo sidii ummadda lagu tusin lahaa gaalkaasi loogana istaagi lahaa in dalka laga saaro laga xoreeyo ha loo istaago insha allahu tacaala qodobka labaad waxaan dardaarmayaa niman yahow dad muslimiina ayaa nahay islaamka wuxuuna amrayaa diinteena islaamka xaniifka waxayna amraysaa ummadda muslimiinta inay nabad ku wada noolaadaan in daraska la ixtiraamoo la sharfoo la dhowro in martada la ikraamoo la sharfo intaasoo dhan waa waajibaad iyo awaamir rabbaani ah ama rasuulkeeni calayhi salaatu wasalaam uuna amray oo nusuusta waxyaanka ku timid waxaa mar kale inaga rabaa daraska inaan dhowrno aan ixtiraamno hadduu qabiil yahay daraska iyo hadduu fardi yahayba waajib baa naga saaran ixtiraamkiisa iyo dhowridiisa inaan waajibkaasi aan gudano waa qodob qodobka labaad oo la inaga rabo waxaa weeye ragga mas-uuliyiinta ah mas-uul baa la yidhaahdaa mas-uul waa nan wax la weydiinaya waay waxyaabaha lagu weydiin doono waxaa ka mid ah dadkii mas-uuliyaddan kuu dhiibtay ee kuu doortay in aad hoggaan u noqoto kuu doortay maxaad diintoodii maxaad ka fahansiisay diintoodii haa maxaad ka fahansiisay baahanahoodii maxaad u qabatay kan intaasoo dhan su'aalu kuu yaalla waay waxaana ugu weyn uguna horreeya mas-uuliyadda diinta waxaa la igana rabaa marka raggeena odayaasha laga rabaa in mas-uuliyaddaasi ay tunka u ritaan oo nin kasta iska xil saaro ummaddu uu mas-uul ka yahay sidii jahliga ay ugu bixi lahayd awalan nafteena inaan ka xorayno jahliga mar labaadna ummadda aan mas-uulka u nahay in aan jahliga ka saarno inaan u istaagno haddii uu yahay barashada qur'aanka kariimka ah haddii ay tahay tawxiidka oo muxuu ahaa masiirkeena islaamnimada iyo iimaaba uu ku xiran yahay macnaha islaamka iyo kufriga meeshu lagu kala bixi lahaa waay tawxiidka marka dadkan sidii jahliga loogu saari lahaa inaan u istaagno ugu horrayso tawxiidka in la fahansiiyo rabbigoodii la baro diinkoodii iyo nabigoodiina la baro calayhi salaatu wassalaam waxaa intaa ii xiga kuna soo gebagabaynayaa dadka mas-uuliyiinta ah waxaa la idinka rabaa mas-uuliyaddaasi inaad cadaalad ku samaysaan ummad badan ay idin hoos joogto maalin kasta waxaa laga yaabaa qaaraan baa la soo qaadaya kan baa la waxaynayaa gar baa la galayaa loo fadhiisanaya islaaxaa la samaynayaa shaqo badan inaad ku jirtaan shaqadaasi waxaan rabnaa in asal aad uga dhigtaan cadaalad iyo ilaahay kitaabkiisa in loo celiyo haddii jawr lagu sameeyo ama waxaan kitaabka allah ahaynba lala aado kufri iyo gaalnimaa ka imaanayso waxaa la igna rabaa marka in cadaaladda aan ku dadaalno ilaahay kitaabkiisana aan waafajino garta iyo muxuu ahaa qadaayaadka aan galayno insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran kelimada intaasaan kusoo gabagabaynayaa wabillahi towfiiq الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka aad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtinimo ee yahuuddu ay ka wadaan khaza iyo sidoo kale howlgalka iskacaabinta ee duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi waxaana la socodsiiya walaalkeen suhayb cabdulaahi adaad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad een markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin cudwaanka ka dhanka shacabka muslimka ee reer filistiin waxa uu socdaa maalinkii saddex boqol saddexi labaatanaad een sida caadada ahna diyaaradaha cadowgu duqaymo xoogan ay iqdaaca ka fuliyeen khan yunis nusayraad dayrulbalax iyo sidoo kale deegaano badan ayay duqaymuhu ka dhaceen sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen ilaa afar ruux oo ku shahiiday duqaymo cadowgu uu ka geystay mandiqada loo yaqaano xamd ee dhacda galbeedka magaalada khan yunis iyadoo sidoo kale toddoba la la'yahay yuhuuddu waxa ay beegsadeen guri ka kooban dhowr dabaq kaas oo gebi ahaanba burburay sida sawirada laga dheehan karo waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso lixdan iyo sagaal ruux kuwaas oo dhammaantood la gaarsiiyey cisbitaalada halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol laba iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun saddex boqol soddon iyo afar kale halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo saddex kun saddex boqol konton iyo lix kale dhanka kale enfesalow saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid a howlgalladaas oo ahaa kamiin waxaa loo dhigay askar yahuud ah oo ku sugnaa xaafadda loo yaqaano xayu zaytuun waxaana iska horimaad culus kadib halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimashii dhaawac diyaaradaha helikobtarka loo yaqaano ayaana bakhtiyada daabulay sidoo kale faysalow muqaawamadu howlgal ay fuliyeen waxay ku beegsadeen gaari nuuca ciidanka qaada howlgalkaasna waxa uu ka dhacay xaafadda dayrulbalax sidoo kale walaalka howlgallada dayrulbalax waxay ahaayeen kuwo isdabajoog ah oo sidoo kale waxaa jiray qaraxyo kale oo halkaasi cadowga lagula beegsaday iyo sidoo kale in qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan lagu beegsaday taangeyga nuuca meerkaafaha loo yaqaano qidaaca khaza markii aan ka soo tagno dhanka kale dhacdo argagax ku noqotay dadka yuhuudda ah ayaa laga soo tebinayaa magaalada qilqiiliya ee dhacda dhulka danta galbeed sida ay warbaahinta sahayanada ku warramayso ilaa laba ruux oo sahayano ah ayaa la la'yahay kadib markii ay galeen magaaladaas iyagoo oo doonayey in gaari ka ciladeesna loo soo hagaajiyo balsaraadkooda ayaa dib loo waayey ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay ku qasbanaadeen inay gudaha u soo galaan qilqiiliya waxaana durbo markii ay soo galeen magaalada iska horimaad culus kala hortegay kooxaha muqaawamada filistiin iska horimaadka kadib warbaahinta yuhuuddu waxay ku warramaysaa in ciidanka sahayanada magaalada uu isaga soo baxay isagoo aan soo helin labada ruux ee yuhuudda ah oo rag iyo ruux toona lagu la'yahay dabcanna waa dhacdo kale oo argagax ku noqotay dadka yuhuudda ah bishii lasoo dhaafay ee juun ay ahayd markii magaalada qilqiiliya lagu dilay hal ruux oo sahayno ah oo miidkiisa laga helay gaarigii uu watay dabcan kooxaha muqaawamada filistiin dhacdadan kama hadlin maamulka gumaystaha yuhuuddana weli ma uusan kala cadaynin in weli dadkaasi yuhuudda ah la dilay iyo in la qafaashay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiinna caawa halkaas ayaan ku hakininaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى